kulanti wacan wanaagsan meel kastoo dunida ka joogtaan ood nagala jaan qaadaysaan halkan waa raadiyo dilson waxaanad kusoo dhawaataan warka subax qodobada ugu waaweyn dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dhimashiyo dhaawac ka dhashay tiro hoobiyaal oo ku dhacay xaafada ka dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde bandowgii lagu soo rogay magaalada muqdisho oo ka dhaqangalay caasimadda iyo waddooyinka muhimka ee muqdisho saa ka xidhan xafladda caleema saarka madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho iyo guud heerkoodu sarreyso oo maanta soo gaadhaya dalka guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofeser jawaari oo sheegay in guriga madaxweynaha farmaajo ay u dhisayaan shacabka soomaaliyeed uu yahay fowdo siyaasadeed maamulka gobolka shabeellada hoose oo magaalada baraawe ka dhagax dhigay iskuullo cusub oo laga hirgelinaya magaaladaasi wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ruushka oo ku hajabay inuu duqaynayo dekedaha dhacabadda madow ee ka tirsan xisbiga talada haya hindiya oo loo xidhay meelkadhac u geystay muslimiinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan khiyaarta hawada nagala jaan qaadow meel kasta oo ka joogtaan dunida dacaladeeda subax wanaagsan taariikhdu waxay ku aastaysan tahay sagaalka bisha lixaad laba kun labiyo labaatan warka waxaa soo saaray cabdisalaan jula shaakiran oo cirgujaar waan la socodsiinaya aan ku bilaabe dhibashiyo dhaawac ka dhashay hoobiyaal ku dhacay xaafado kaagdhow garoonka aadan cadde magaalada muqdisho sidoo kale bandowgii lasoo rogay magaalada muqdisho ayaa ka dhaqan galay caasimadda waxaana la xidhay wadooyinka halbowlaha ee magaalada muqdisho cabdisalaan juula shaakir oo wararkan la socday ayaa inoo eegaya faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya tiro madaafiic ah oo abbaaro labadii habeennimo oo xalay saq dhexe lagu garaacay xaafado ka agdhow garoonka diuradaha ee magaalada muqdisho xilli maanta la caleema saarayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ilaa iyo todoba madfac ayaa ku dhacay xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir sidaa ay ku helnay warar kala duwan oo halkaasi aan ka helnay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay tirada madaafiicda ah eeay ku dhacay xaafadaha ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir qaar ka mida madaafiicda ayaa ku dhacay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo xilligaasi hurdayay waxaana ku dhaawacmay sideed qof oo isku qoys ahaa iyadoo sidoo kale qof kale oo shacab ah ka tirsan qoyskaasi uu ku dhintay tirada madaafiicda ah ee ku dhacay hoyga ay ka degan yihiin magaalada muqdisho laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxaha gurmadka deg deg ah ee magaalada muqdisho ayaana ilaa iyo hadda wax faahfaahina ka bixin weerarkan khasaaraha ka dhashay ee dadka isku qoyska ah ee soo gaaray dhibaatada iyo sidoo kale tirada dhaawacyada ah iyo halka qofood oo shacabka ah oo u geeriyooday tiro madaafiic ah ayaa xalay saq dhexe laga maqlay xaafado ka mid a degmooyinkan gobolka banaadir waxaana madaafiicda khasaaraha geysay ee ku dhaceen xaafado iyo guryo ku yaala degmada wadajir ee gobolkan banaadir weerarkan madaafiicda ah ayaana waxa uu imaanayaa iyadoo maanta magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisoni uu ka dhacayo caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya ee tobanaad ee dalka xasan sheekh maxamuud oo dib loo doortay dhanka kale bandowga lagu soo rogay caasimada ayaa maanta waxauu ka dhaqangalay magaalada muqdisho waxaana xireen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo isku socodka dadka iyo gaadiidkaba hakad ku jiraan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shalay waxa uu sheegay in wadooyinka muhiimka ee muqdisho la xirayo shacabkana u dulqaataan inta wadooyinkan ay ka xirnaanayaan maadaama wafuud heerkoodu sarreyso muqdisho ay soo gaarayeen tan ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo lagu wado in wafuud kale ay soo gaaraan in xalay wixii ka dambeeyey labiiy tobankii habeennimo ayaa bandowga si toosa wuxuu kaga dhaqangalay caasimadda dalka waxaana maanta xiran guud ahaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale jira in aysan jirin goobo ganacsi oo maanta furan maadaama caleemasaarka madaxweynaha uu ka dhacayo teendhada afisoni si loo adkeeyo amniga loona ilaaliyo badqabka wafuudka heerka caalami ah ay soo gaaraya muqdisho ayaana wadooyinka loo xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho ayaa maanta haawanaya waxaana jirin wax isku socodka dadka iyo gaadiidka ah sidoo kale waxaa wararku kala duwan ay tilmaamayaan in waddooyinka muhiimka ah ee muqdisho lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya oo amniga sugaya si ay do- si ay caleema saarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay kaga dhacdo tendhada afisoni caleema saarka xasan sheekh ayaana saacado kadib waxay ka bilaaban doontaa tendhada afisoni ee muqdisho iyadoona halkaas ay ka qaybgeli doonaan wafuud kala duwan saxafiyiinta madaxa bannaan iyo sidoo kale kuwa dowladda ayaa waxaa loo ogolaaday in doorashadan ay tebiyaan iyagoona ku sugan tendhada afisoni ee muqdisho halkaas oo si isdabajooga u gaarayaan sidoo kale hoolka waxaa gaaraya marti sharaf kale oo iyagu lagu casuumaya lagu casuumaya inay ka qaybgalaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka ammaanka guud ee dalka ayaana saaka si weyn loo adkeeyey waxaana waddooyinka muhiimka ah ee muqdisho ku sugan ciidamo fara badan kuwaas oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga caasimadda
cabdisalaan julla shaakir oo wararkaasi la socday waa mahadsan yahay xafladda caleema saarka madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho iyo wafuud heerkoodu sarreeyo oo maanta soo gaadhaya dalka maanta ayaa waxaa lagu wadaa teendhada fisyoni ee magaalada muqdisho in lagu qabto munaasabadda caleema saarka madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya ee la doortay shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan ammaanka guud ee caasimadda ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo bandow laga soo rogay xalay tobankii habeennimo uu si rasmi oo u dhaqangalay munaasabadda caleemasaarka ah ayaa waxaa la filayaa in khudbado kala duwan ay ka jeediyaan madax heer caalami oo lagu casuumeeyey iyo sidoo kale madaxa dowlad goboleedyada madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhow ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa laga sugayaa maalmaha soo socda inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka sidoo kale wufuudda maanta dalka soo gaadhaya waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madax kale oo caalami oo ku jiro madaxweynaha dalka kenya iyo madax kale markana saaxiibayaal guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor jawaari oo sheegay in guriga madaxweyne farmaajo ay u dhisayeen shacabka soomaaliyeed uu yahay mid fowda siyaasadeeda jawaari oo warbaahinta dalsan waraysi siiyey ayaa wuxuu yidhi faduul waayo waxaa waay shacbigay ahaano ku samaynaya shacbigaaba ballanqaadaya adiga maxaa kuu geeyey yaa yaa- yaa faduul khud masro ilaa ka- khud alkafti la dhihi jira camal waayo. faduul waayo taas waxaan lagu dirsanaa galo haysaa indirectory waxaad eh, ceebeynaysaa eh, shacbiga ah- shacbigu wuxuu asaga dadkiisa ma karaamaysaa meesha imaanaysa haddii aad leedahay magaciisa waa la karaameyn waayo dowladdii baa xukuumaddii ka gaabisay waa laga reebtay ha haseeba laakiin maba la isgaarin oo, ha dig dig dig guryaan kuu samaynaynaa xataa waxaan gaarinay heer marata in eh, gunadiisa waa ka soo goynay madaxtooyada si aysan meesha ceeb hore u dhicin. waxaan gelinay baarlamaanka yani si loo marata damaanaqaad weeyaan shacbigaa wuxuu damaanaqaadaya ninkaas hadduu mar bixiligii soo gurtay meesha yimaado in saas u sharif si loo ilaasho haddii marka aad guriga haddaad eh, haddii hal daar la siiyo laba daar aad lagu dhigaysa aday ku jirtaa laakiin aniga xukuumad aan ahay shacbi aan ahay waxay anaa maamusanahay maanta lacagaad aruurisay gurigaa u dhistay fulsa meeshaad joogtaa damaanada aad qaaday waa maxay dadkaa oo hadda aruurinaya laakiin inta xukuumaddu waxay damaano qaadaysaa in shantii sano guriga uu laga badolo hadduu dhinta caruurtiisa la wada haddii kale xiriirkiisa la subay ilaa aakhiri caafimaadkiisa kulli baadaa wada afar kumiga dhagax lagu soo galay guriga ku dhisimaad dadku ceebeynaya dar- dar- damaanaqaad baa la rabaa ha codinta taas waa waxaa weeye dadka xogaa wa- waa waa maqlay dad badan oo soo weydiiyey waa jira maxaa jira maxaa jira ay yidhahdeen inta markii ayanta doorasho ay socotay laakiin isweydiinta waxay waxayna fiili dastuurka ma akrinayaan dadkan dastuurka wuxuu waxaa su-aasha lagu weydiinaya waxaa baarlamaanka muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo xildhibaana
markana saaxiibayaal waxaan dib ugu laagmanaa teendhada afisyon waxaana khadkaa si toos ah ugu jirta faadimo cabdilqaadir xasan oo ah wariyahayaga halkaasi inoogu sugan faadimo cabdilqaadir xasan soo dhawow ee bal waxaad ka warantaa qaabka caleemasaarka u socday iyo madaxda hadda soo gaadhay teendhada afisyon
cirbi aad baad umahadsan tahay waxa waaye qabanqaabadii waxaa socotaa weli cala masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee maanta oo khamiis ah ay ka qabsoomeysay tendhada afisoni ee magaalada muqdisho waxaana marba marka ka dambeysa ee ku soo gaaraya mas-uuliyiinta iyo wufuudda caalamiga kala gedisan ee ka qaybgalaya cala masaarka madaxweynaha ee dib loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaa hadda markaasi ay tahay cala masaarkan mid markaasi loo dhan yahay oo dhammaan meesha caalamkii iyo ay kasoo qaybgalayaan madaxdii kale ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku sugayeen halkan ammaanka ayaa ahaa mid si aad ah loo adkeeyey maadaama wufuud caalami ah ay soo gaartay magaalada muqdisho si cala masaarka madaxweynaha ay ugu qaybgalaan iyadoona markii aad fiiriso wadooyinka waaweyn ee muqdisho baraha control iyo meelaha kale aan bara control looga baranba inay joogaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalabka sida markaas qaybahooda kala gedisan si ammaanka loo sugo dalalka la digo kuwa ammaankana looga hortago warbaahintii ayaa hadda maxaa lalaha ii sheegay ayagu naftirkoodii soo gaarayey hoolka sendada afision oo halka caleemasaarka uu ka dhacayo wuxuu yahay caleemasaarkan mid loo dhan yahay islamarkaana laga wada qaybgelayo iyadoona la filayo in halkaas ay khudbado ka jeediyaan xubno ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwaneed ay kasoo qayb galeen halkaasi lagu wadana in hadalka u dambeeya uu qaato Si fiican.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waad mahadsantahay faadimo cabdulqaadir xasan taasi waxay faadimo cabdulqaadir xasan oo ku sugan hoolka teendhada vision oo maanta ka dhacayso xafladda caleemasaarka ah madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khadka si toosa noogu waramaysay markana maamulka gobolka shabeellada hoose ee magaalada baraawo ka dhagax dhigay iskuullo cusub oo laga hirgelinaya magaaladaasi ibraahim mayow ayaa soo diray warkan
si dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay uga jawaabto baahiyaha dhanka waxbarasho ee magaalada baraawe gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo maamulka magaalada baraawe ayaa ta dhagax dhigay ku dhowaad toban iskuul oo laga hirgelin doono magaalada baraawe iskuulladan ayaa iskugu jira kuwa dayactir lagu samayn doono iyo kuwa cusub oo maamulka gobolka maanta dhagax dhigay ugu horreyn gudoomiyaha magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor liibaan abuukar baafo ayaa goobta ka hadlay maantay waxaan u joognaa haddii la yidhaahdo dhagaxdhiggii iskuulaadkii ilaa tobanka ahaa ee loogu talagalay baraaba in laga hirgeliyo inaan dhagax dhigno ayadoo ay joogaan wasaaradihii hawshaas ku shaqada lahaa iyo hay-adihii macnaha fulin lahaaba insha allah soo dhowaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa sharaxay muhiimadda wasaaradda waxbarashada ay u leedahay in iskuullada maanta la dhex dhigo marka waxaan rabnaa wasaaradda waxbarashada qorshaheeda lagu jiro in waxbarashadii wax laga qabto la hormariyo tirada ardayda wax baranaysa degmadan aaday ku hoosaysaa in tiradaas la kordhiyo tirada wax lagu kordhi karana waxay tahay in marka hore iskuulkii goobtii wax lagu baran lahaa in la helo marka hadda waxaan wadnaa iskuulladaas in dhismahoodii la xaqiijiyo toban iskuul sida hadda la sheegay toban iskuul oo isugu jiro dhismo iyo dayactir u ah iskuulladii hore u jiray magaalada ku yaaleen in la dayactiro kuwa cusubna in la dhiso marka wasaaraddu waxay ka rabtaa bulshada iyo maamulka degmada dhammaan annagana wacyigelinta waan ka shaqayn doonaa laakiin dadka ugu muhiimsan oo meesha joogo oo ilmahoodii la rabo inay wax bartaan waa ilmihiinna waay carruurtiinna waay carruurteenna waay marka waxaan idinka rabnaa inaa wacyigelinta iskuulkii haddii la dhigin waayo ka waran annagana aan halkaan ka dhisni waa dhibaatadeeda ay leedahay marka waxaan rabnaa iskuullada la dhisi doono in ilmo loo helo carruurta inay dhigtaan in iskuulka la keeno iskuulka lacag la-aan waaye dowladda macallimiinta lacagta siinayso ugu dambayn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka gobolkaba ay muhiimad gaar ah ku bixinayaan horumarinta adeegyada waxbarasho ee jiilka soo koraya ay u baahan yihiin waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo barnaamijkan runtii waqti badan soo gelisay oo soo shaqaysay oo ku soo dadaashay in mashruucan uu soo gaaro een, degmadii baraawe ee, si guud ahaana qaybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed madaxtooyada ee, wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka iyo degmada oo runtii ayadana keentay dhulkii laga dhisi lahaa iskuulaadkan waan u mahadcelinayaa waxaan rabaa een, bulshada iyo odayaasha caasimadda oo koonfur galbeed soomaaliya ee degmada baraawe inay ogaadaan degmadan horey waxaa loo keenay waxbarasho bilaasha maanta waxaa la keenay si loo kordhiyo tayada iyo fursadda dhallinyarada een, yaryar ee waxbarasho doonka ah toban iskuul in waxbarashadii haddana lagu siyaasiyo waxaasoo idin waxaa lagu helayaa dowladnimada intay dowladnimada jirto rajo ayaa jirto fursad ayaa jirto horumar ayaa jirto waxaan rabaa marka odayaasha ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada baraawe waa maasanya ibraahim saaxiibayaal halka haddana jaan qaadaysaa war- war raadiyo dalsan warkii subax oo ila socodsiinay anigo cabdiwahaab cirguja uu soo saaray cabdisalaam juula shaaki dhanka farsamadana ku jira cabdiwahaab cabdulqaadir xasan saaxiibayaal waa dhigay taas ee fadlan qeybaha kale idaacadda dhegta waraaracsha nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel